إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii cumdatulaxkaam gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baabu sifati salaati اnabiyi sala اllahu calayh wasalam baabka ka hadlaya nabiga sala اllahu calayh wasalam sifadii iyo qaabkii uu u tukan jiray الحديث الخامس وثمانون هذا محله رواه البخاري ومسلم أن حديث كان سيدا سان كسود لكن حديث كان بخاري مسلم اسلام ورينا مسلم كليا وريي سيداس درتيدا waxaa la yiraahdaa xadiiskan shardigii uu u dhigtay saaxib al-umda Abdul Qani shardigii uu kitaabka u dhigay xadiiskan laga mehelin shardigii kitaabka wuxuu ahaa xadiid kasta oo uu kitaabka ku qorayo bukhaari iyo muslim inuu ku sugan yahay xadiidkaanu bukhaari iyo muslim kuma wada yaalleen mid ka miduu ku yaallaa wuxuu ku yaallaa saxiixulmuslimka markaa taasuna waa muhiim in lagu baraarugo xadiidkan muslim unbaa keligiis wariyey bukhaari lama warin laakiin waa xadiid saxiixa imaam muslim ayaa saxiixiyey abu cawaana saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo qayrkood markaa xadiidku waa saxiixo waa sugan yahay rawى imaamu mslim can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi caaisha kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yastaftixu salaata salaada mid ku furfurta bitakbiiri allahu akbar salaada nabiga salى اllahu calayh wasalam markau xidhanayo allahu akbar uu ku furfura jiray lafdigaas lafdi aan ahayn salaadu ku xirmime marka weeye lafdigaas lafdi aan ahayn qofka salaada ugu xirmi mee allaahu akbar lafdi kale xataa ma la aqbalayo lafdigaasaa nabigu salaada ku xidhan jiray sala allahu calayhi wasalam walqiraa'ata qiraa'adana nabigu wuxuu ku furfura jiray bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin qiraa'ada macnaha qiraa'adu waa midda lala jahrayo inay sidaas tahayna waxaad ku dareemaysaa xadiiskii hore xadiidka abi hurayra ee bukhaariya muslim oo aan dersiga hore ku qaadano baabku ka bilaabanayey xadiidkaas waa kii hoos nabigu u akhriyey ducaau listiftaax ducadii uu salaada ku furfurtay allaahuma baacid bayni wa bayna khadaayaaya waa kii ku furfurtay marka qiraa'ada dadku maqlayaan nabigu wuxuu ku furfuray jiray sala اllahu calayh wasalam alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin maxaa loola jeedaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin uu ku furfuran jiray culummada gobol waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa suuradda magaceeda la yidhaha alxamdu lilaahi suuraddaasuu ku furfuran jiray suuradda suurad walbaa magacay qur-aanku leedahay hadda fiiri suurat اlbaqara a la yidhaahdaa baqarada aayad ka mid ahay ku jirtaa aayaad ka mid a suuradday ku jirtaa baqara markaasaa suuraddii oo dhan waxaa lagu magacaabay magacaas ku jira waa kadaalika suwarka qur-aanka in badan oo ka mida waa sidaas magac ku jiraa lagu magacaabaa suuratu daariq aa laleeyahy daariquna waa lafdi ku jira wasamaa'i wadaariq wamaa adraaka ma daariq ayuu uga jira marka culummada gabor waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu sheegayaa nabigu faatixadu qiraa'ada ku furfura jiray kama hadlaayo markuu faatixada akrinaa ma alxamdu lilaahi yaa la maqli jiro bisinka hoosu u dhigi jiray mase bisinuu akri jiray xadiiskaanu kama hadlaayo culummada gobolaa sidaas yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen suurad magaceed weeye alxamdu lilah lagama hadlaayo lafdiguu ku dhawaaqi jiray ee suuraddaanuu ku bilaaba jiray weeye xadiisku culummada gobol saasay mareen gobolna waxay yidhahdeen maya qiraa'o la maqlaayo wuxuu ka bilaabi jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka miday rabtaba ha ahaato bisinka waa in la akriyaa waana lagama maarmaan faatixaduuna ka mid yahay qofkana inu inuu akriya waa laga maarmaan hadduusan akrina salaadu ansixi maydo laakiin ma koraa loo akrinaa mase hoosaa loo akrinaa baab dhan a noo soo socda oo shiiku u qaba u daba doono bisinka inaan kor loo qaadayn baabuba kitaabka u qaban doona baabkaasaan uga hadlaynaa insha allah baaba u soo socda ee xadiiskan uguma uusan talagelin marka qiraa'ada alxamdulilah rabbi sida daahirka muuqata marka qiraa'ada la maqlaayo waxay ka bilaaban jirtay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin taasna macnaheedu wuxuu noqonaa bisinkuu siraysan jiray baabkeedu laakiin waa noo soo socdaa halkaasaan insha allahu oogaa ku faahfaahi doono wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuco lam yushqis midaan taagin ra'sow madaxiisa walam yusawib aana laalaadin waxaan ku jirnaa baabkii ka hadlaya nabigu siduu u tukan jiray qof walba muhiim waxaa laga maarmaan ah inuu dareemo sidii nabigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam kadibna uu dhaqan geliyo nabiga markuu rukuuco madaxa ma taagi jirin kor uma taagi jirin hoosna uma laalaadi jirin muxuu samaynaa madaxa iyo dhabarku waa sinaanaya si simanu ka dhiga sidaas darteeda sinaha laga bilaabo ilaa madaxa saasay u sinaa jireen saxaabadu waxay idhaahdeen haddii dhabarka biyo looga shuba yar biyahaasuu horayna uma daateen gadaalna uma daateen dad badan markay rukuucaan saa sida qaansadii iskugu laabmaya maya qaarna saasay u taagan yihin ta gacnaha waxoogaa jilbaha ku qabtaan labadaba waa qalab waxaa la rabaa dhabarkaaga laab saas u laab waxaa la rabaa labada sinood ilaa madaxa saas inay u taagan yihiin oodan saasna madaxa u laalaadin saasna aadan u taagin marka lam yushaaqis raasow madaxa saas uma taagi jiri wey odaba inta rukuucana saas leey walam yusawib mana laalaadi jirin oo saas ma dhihi jirin madaxa markuu rukuuc hoos uma laalaadi jirin madaxa waa la simaya surkiisuu la simaya madaxa walaakin bayna daalika walaakin kaana madaxu wuxuu ahaa bayna daalika intaas dhexdooda inta u dhaxayda laalaadinta iyo koru taagidda dhexdoodu ahaa wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa rafaca markuu kor u qaado ra'sow madaxiisa min arukuuci rukuucda markuu rukuucda ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman xaal yah mid taagan tanuna waa arkaantii salaadda wax ka mida rukuucda waa rugni in la rukuucaa in lagu xasilaana waa rugni kale firi rukuucdu ayadu waa rugni in lagu xasilaana waa rugni kaleo haddii laga tago salaad dumburaydo marka rukuucda uu madaxa ka soo qaado madax soo qaadidaas ictidaala laydhaha inuu sinaadaa waa rugni inuu ku xasilaana waa rugni kale oo haddii laga tago salaad dumburaydo waxaa la rabaa markuu samica allahu liman xamida yidhaah inuu saas u tagnaado oo uu sinaado qof taagan noqdo fiiriya xadiiska nabiga markuu madaxa rukuucda ka soo qaado wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor u soo qaado ra'so madaxiisa min arukuuci uu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin oo sujuudda ma aadi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman xaaliya mid taagan qof taagan oon dhaqdhaqaaqayn ilaa uu noqdo dad badanna fiiriya rukuucda markuu soo qaado saabta u himliyo uu haddana ka laabana hal rugniya ka maqan salaaddii waa burtay marka qofkaas waa inuu xasilaa wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor u soo qaado ra'sow madaxiisa min asajdati sujuudda markuu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaacidan xaaliya mid fadhiya waa meelaha salaada ay dadku ka qaldaan inta ugu badan marka uu sujuudda nabiga ka soo qaado madaxa sala allahu calay wasalam oo fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya uu ku sugan yihiin ilaa uu qof fadhiyo noqdo xasilo sujuudda kale ma aadi jirin xasilkaasu waa rugni keligiis haddii laga tago salaaddu waa bure wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii kulli ragcatayni laba ragco oo kasta ataxiyata ataxiyaad yaquulu bimacnaa yaqra' weye laba ragcoo kasta ataxiyaadu akri jira salaadda markuu laba ragca tukado ataxiyaadu akri jiray haddii salaadu labada ragco kaliya tahay salaamtiaa ku xigta hadday ka badan tahayna markaasu istaagi jiri marka laba ragco ataxiyaadaa ku xigi jiri fadhiyada salaada dhammaan sida loo fadhiistaa waa tana marka hal fadhi marka laga reebo inta fadhi salaada ku jirta ma ahan inaad bandaloonka xunkaod sidata la tashato taas lala tashamaa sidii nabiga inaad u fadhiisataa lagaa raba dadaan u fadhiisan karina iska soo badda waxaad sheegto ee si saxa u fadhiiso dii kale salaaddii nabiga inta iska daydo qaabkaad uun isku qotomi karto inaad isku qotomida waa halaag qof marka waxaa taga unu bandaloonkiisa ama surweelkiisa la socday aan salaad nabi la socon waxaan rabaa sidii nabiga inaad u fadhiisato sala allahu alay slam fiiriya qaabka nabigu u fadhiisan jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa yafrushu mid googlada rijlahu lugtiisa alyusraa bidixda ah lugta bidixdaa saas u daba aanqawgeed ama kuraamaha korkooda ku fadhiiso halka aanqawgaa ku fadhiiso lugta bidixda inta dadabto oo meesha dhabarka dhulka u dhigta meesheeda cad ku fadhiiso iyo aanqawgeeda waa lugta bidixda wa kaana nabigu waxaa yafrushu mid googlada rijlahu lugtiisa alyusraa bidixda wayansibu waana taagi jiray rijlahu lugtiisa alyumna midigta midigtana maxaad samayneen faraheeda laab meeshooda cad dhulka dhig faraha lugta midigna qiblada u jeeday ciribtana kor u taag khalaas iftiraash saasaa la yidhahda lugtii bidix waa dadabtay meesheeda dhabarkaad dhulkaad dhigtay meesheedii caddeed ku fadhiisan lugtii midigna faraheeda meesha cadanta dhulka dhigtoo qiblada u jeediday aad ciribta kor u taag dhammaan salaada inta fadhi ku jirta sidaasaa loo fadhiistaa marka laga reebo fadhiga salaamta ku xigto marka laga reebo fadhiga oo salaamta ku xigto wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanha mid reeba can cuqbati shaydaani fadhi shaydaanka ama kadaloobsiga shaydaan waa reebi jiray nabigu cuqbatu shaydaan wax u fadhiistoo tukadaa ma badna kolliba sida culummadu ku fasireen waxay ku fasireen culummadu can cuqbati shaydaan qofku inuu barida dhulka dhigo salka dhulka dhigo labada cagoodna dhulka uu dhigo labada jirib uu koru taago labada gacmoodna uu gadaal dhigo sida eygu u fadhiisto sida eygu u fadhiisto weeye waxaa la idhaha iqcaa'un kalbiya la idhaha qaabka eygu u fadhiisto marka tasalka dhulka dhigo labada jirib kor u taago cagihiina dhulka yaalliin labada gacmood inuu dhulka dhigo qaabkaasaa la yidhaha fadhi shaydaan nabigu waa diidi jiri maa shaydaan inaad isku ekaysida lama rabo wayanha nebigu wuxuu kaloo reebi jire oo diidi jiray an yaftarisha rajulu qofku inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuuci sida dugaagga ama bahalladu u gogladaan tanna waa mid kaloo mamnuuca tan aaday ugu badan tahay carruurta yaryaraha ku badan waxay tahay markuu qofku sujuudaa dhudhunka inuu dhulka dhigo dhudhumadii o dhan labadii dhudhun maxaa la rabay salaad nashaad leh labada calacalood inaad farahooda nab isku siido oo aad dhigto labada garab meesha ka hoosayda ama aad dhigto labada dhegood meesha ka hoosayda labadaasaad khiyaar u leedahay maan keliyaha inaad dhigato maa waxaad dhigaysaa labadan garab hoostooda ama labada dhegood hoostooda markaad dhigto farahoodana waa inay qiblada u jeedaan iskuna dhegan yihiin maxaa soo haray labada xusul waa inaad dhulka ka qaaddo waxaa la diida waa inaad xusulladii dhulka dhigto oo dhudhunkii oo dhan ay dhulka kuu yaallaan taas lama ogola taas lama ogola carruuraha yarka badana u badan marka waa qalad wey nabigu waa diidi jiray sala allahu alay waslm carruurta macallimiintu inay baraan weeye salaada wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaqtimu mid ku soo katima asalaata salaada bitasliimi assalaamu calaykum uu salaada nabigu uga bixi jiray sala allahu calayh wasalam assalaamu calaykum uu salaada nabigu uga bixi jiray sala allahu calayh wasalam marka waa in looga baxo salaada wax kale loogama bixi karo wax kale ma banaano in looga baxo assalaamu calaykum inu looga baxo khilaafan lilxanafiya saas waxaa culummada muslimiintu ku khilaafeen oo kale xanafiyada wey alxadiiu saadis waamaanuun xadiiska lixdan xadiiska siddeetan iyo lixaad rawa albukhaariyu wa muslimun bukhaariya muslima waxay ka wariyeen can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab ku-aadkooda mankibka waxaa la idhahdaa cududda iyo garabku meesha ay iska galaan halkaasaa la idhaha mankib laftan cududda iyo garabku meeshaas ay iska galaan weeye mankibku marka labadan gacmood nabigu sala allahu calay wasalam markuu salaada xidhanayo oo takbiirta ku dhawaaqa labadaas garabuu ku aadi jiray labadiisa calacalood faruhuna cirkay u taagan yihiin isku dhejin laguma amrin kala taaginna laguma amrin farahaan mar walba shaqa laga raba mar waa la isku dhajina mar waa la kala fogayna marna si dabiiciyaha laga dhiga tanaa ka midaba marka salaada aad xidhanaydo isku dhaji maydid mana kala fogaynaydi sidooda caadiga ilaahay u abuuraad u dayni markaasaad labada garab la simi labada garab labadaas garabaad la simi labadaas garab ayaad la simi kaana wuxuu ahaa nabigu sal اlahu alيه waslm yarfacu mid kor u soo qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garab ku aadkooda labadaas garabuu ku aadina goormuu kor u qaadaa waxaa sugan hadda xadiiskan lafdigiisu muqaaranu tusaa takbiirta iyo alla takbiirta iyo kor u qaadidda isku mar allaahu akbar kor u qaadidda iyo takbiirta isku mid a waa muqaarana allaahu akbar waxaa kaloo sugan in karuqaadiddu horaydo allaahu akbar oo takbiirtu dambaydo waxaa kaloo sugan takbiirtu inay inay horaydo oo karuqaadiddu dambaydo allaahu akbar saddexdii baa sugayi mar walba farahan adoon waxba kala fogeyn iskuna dhejin labada garab ku taag sifo kastoon sheegnana ragga iyo dumarka waa isku mid ilaa deliil wuxuu saaray mooye sidii nabigu u tukanaya waa ina rag iyo dumarba u tukadaan ana nebiya nabiga salى اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garabku aadkooda idaftataxa salaata salaada marka uu furfuranaaho xidhan ah waa takbiirta ugu horayda waydaa kabara marka uu u takbiirsanaa lirukuuci rukuucdana koruu u qaadi jiray nabigu sal اlahu alay wasalam markuu rukuucda aadayo markuu rukuucda bilaabayo ayadana kor u qaadi jiray oo nabiga salى اlahu alay wasalam allaahu akbar unta yidhaah uu rukuucda aadi jiray waana takbiiru intiqaala la yidhaha dhaqaaqa iyo allahu akbarta isku mara dhaqaaqidda aad dhaqaaqaydo iyo allahu akbarta isku mida oo gacmihii kor loo qaado takbiirtu bilaabatay dhaqaaqu waa inuu la socda ee maahan adoo iska taagan allahu akbartila kadib dhaqaaqo ma ahan allahu akbarta istaagga ma laha waa dikrigii lagu soconayey dikrigii inta lasii socdo oo rukuucda loo socdo la akrinayay wey istaaggu shaqa kuma laha kaliya markaad dhaqaaqaydaad bilaabeen gacmahana nabigu kor u qaadi jiray markaas waydaa rafaca ra'sahu madaxiisa nabigu markuu kor u qaado salى اllahu calayh wasalam min arukuuci rukuucda uu madaxa ka qaadana nabigu salى اllahu alay wasalam allahu akbar udhi jir waydaa rafaca markuu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda rafacahumaa labada gacmood kor uu qaadi jiray kadaalika sidaas horoo kale markuu waxa weye nabiga salى اllahu calayh wasalam uu rukuucda madaxa ka qaadayo waa markuu dhaqaaqayo dhaqaaqidda iyo waxa isla socota iyo dikriga iyo ficilka samica allahu liman xamida dhawaaqa iyo ficilku waa isla socdaan dhaqaaqa madaxa lasoo dha maa inta istaagto ad adoo taagan saa tira maa istaag shaqa kuma leh waa dikrigii lagu soo dhaqaaqay iyo ficilkii marka markuu rukuucda madaxa ka soo qaadaa koru soo qaadidda iyo gacmo qaadidda iyo samic allahu waa isku mar samica allahu liman xamida markaan aad taagantood ictidaalka tahay dikri kalaa iska leh rabbanaa walaka alxamd allahuma rabbanaa walaka alxamd kuwaasaa iska leh saddexu marka xadiiskaanu sheegay oo gacmaha kor u qaadi jiray saddexuu sheegay waa marka salaada la xidhana iyo marka rukuucda la aada iyo marka rukuucda madaxa laga soo qaada waxaa saxiixulbukhaariga ku sugan min xadiid ibni cumar waidaa qaama min aragcatayni rafaca yaday laba ragco markuu tukado oo ataxiyaadka dhammeeyo markuu soo istaagayana gacmaha kor u qaadi jiray markuu laba ragca tukado hadday salaadu laba ragca ka badan tahay ataxiyaadka dhexe markuu dhammeeyo oo uu ragcadii saddexaad u istaagayo markaas nabigu kor u qaadi jiray bukhaariga ku taalla saxiixbukhaariga afartaasa ugu badneed oo nabigu kor u qaadi jiray afartaasa ugu badneed waxaas nasaa'iga ku sugan baab oo wuxuu leeyahay nasaa'igu baabu rafculyadayni lisujuudi baab dhan u qabo marka sujuudda la aadayo ayadana in gacmaha kor loo qaado markaasuu keenay xadiidkii maalik bnu lxuwayris waana xadiidku yidhi xaafidku sharaxa xadiidka ugu xoog badan oo sheegaya sujuudda in kor loo qaado oo midkaasuu yidhi marka xadiiskaas wuxuu leeyahay nabigan arkay sala allahu calay wasalam asagoo kor u qaada markuu rukuuca iyo markuu sujuuda iyo markuu madaxa ka soo qaado rukuucda intaba nabigaan aan ku leeyay marka sujuuddu ku dara taas marka culummada muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen mar walba kor uma qaadi jirin ee marmar wey sujuudda maxaa yaele saxaabadii kaloo tilmaameen ma sheegin marka waxay tusaydaan mar walba sujuudda aadaa ama madaxa ka soo qaada inuusan kor u qaadi jirin gacmaha laakiin maalik ibnu xuwayris maruu ku arkay marka shaygii nabigu daa'imayna waa in la daa'imo shayguu marmar sameeyena marmar waa in la sameeyo marka marmaraa sujuudda marka la aada kor loo qaada ama sujuudda madaxa laga soo qaada sunnadaasna waa sunno weyn imaamulbukhaari hal kitaabuu keligeed ka alifay kitaabuu keligeed ka alifay gacmahaas kor loo qaada gacmahaas kor loo qaada hal kitaabuu keligiis ka alifay alimaamu albukhaari maxaa yeelay waa sunno weyn oo dadka gabal qoladan xanafiyada ay ka haajireen oo ka tageen marka laga reebo salaada marka la xidhana taas waa laisla waafaqsanya laakiin saddexda kale iyo kuwa kale xanafiya ma ogola gacmaha in kor loo qaado bukhaari wuxuu soo arooriyey sagaal iyo toban saxaabi oo nabiga ka wariyeen gacmo koru qaadidda sagaal iyo toban imaamu bayhaqi aa soddon tixay saxaabi xaafidkuna wuxuuba ku yidhi sharaxa fatxulbaariga shiikeennu konton saxaabiyu keen abulfadl konton saxaabi oo mid walbaaba nabiga ka sheegeen sala allahu calayh wasalam in nabigu gacmaha kor u qaadi jiray sala allahu calayh wasalam in nabigu kor u qaadi jiray sala allahu calayh wasalam saas darteeda imaamulbukhaari wuxuu yidhi qof alla qofka yidhaahda gacmahaas kor loo qaadaya waa bidco waa qof duray oo caayey saxaabadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam iyo salafkii iyo culummadii ka dambayday iyo reer xijaaj iyo reer madiina iyo reer maka iyo in badanoo reer ciraaq ka mida iyo reer shaam iyo reer yaman iyo culammada khuraasaan dhammaan waa duray yidhi qofka maxaa yeelay waa diinka ay nabiga ka soo qaadeen marka ayagaa le nabiga saasu tukan jiri qofka yidhahda saas nabigu uma tukan waa qof saxaabada caayow waana dalaalu laakiin madaahibtu waa cajaa'ib oo taqliidka qofka hadduu madhab iskaga barbaaro wuxuu moodaa wixii aan madhabkaas ahayn inaysan diin ahayn xataa qatar inuu kugu dilaa dhici karo waxyaalaha qariibka zubdatulafaamka saliim ciid hilaali qisu wuxuu ka soo qaaday tafsiirka ibnulcarabi axkaamu qur-aanka juska afraad suuradda tafsiirka suuratu linshiqaaq wuxuu yidhi sheeqayagii abubakar alfihri salaada markuu tukaa markuu rukuuca kor u qaadi jiray markuu madaxa rukuucda ka soo qaado waa soo qaadi sidii nabigu tukan jiray maalinuu wuxuu noogu yimid uu yidhi meel laydhaa maxras ibnu shawaaq ayuu noogu yimid oo duruus lagu akriyo salaaddii duur agteeda masaajidkuu soo galayuu yidhi markaasuu safka hore tegey anuuna gadaalkiisaan joogaa uu yidhi daaqadan taagnaayoo daaqadahaas badda xiga aan wuxuu idhi kulayl adagaa jira iyo ka neecawsanayo anoo meeshii jooga aan safka waxaa la galay waxa weeyaan taliyihii ciidanka badda oo xoogaa ciidana wata oo asna salaada duur wax ka sugaaya laakiin gacan kor loo qaada nin yaqaan maahan sargaalkaanu meeshii aan wuxuu yidhi ay safka iskula jiraan shiikeenniyaa salaaddii xirtay markaasuu allaahu akbar allah uu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi kii taliyaha markuu arkay uu wuxuu yidhi war bal fiiriya midkaan reer mashriq war war bal fiiriya masaajidkeenniyuu soo galay markaasuu gacmaha kor iskaga qaadaa askartii wuxuu yidhi qabta dila badda ku tuur ta qabataanoo dishaan ayadoon layn arkayn badda iskaga tuur markaasaan qayb ninkaan waa nin caalimo la yaqaan ibnulcarabi waa caalim ay askartaan iyo kulli waxaanu yaqaanin dadkuna waa muslim waa qaylshayin marka ta aniga dhamaan wadnihi xanuunay aan qaylshay markaasaan yidhi waa ninkan waa reer durduus war waa faqiihi waktigaan war maxay u dilaydaan markaasuu yidhi hadduu faqiih yahay xog gacmo kor ugu qaada hadduu fiqi yaqaan ayaga marka fiqi waa waxay arkeen bal madhabka cajaa'ibtiisa hadduu fiqi yaqaano muxuu gacmaa saas ugu leeyay mar allahu akbar allahu akbartuu ku hayaa markaasaan idhi nabigaa kor u qaadi jiraan yidhi sala allahu calayh wasalam nabigaa sidaa yeeli jira markaas markaa nabigaa yeeli jira keliya kaaga hari maayaan ayagu waa maalikiyo markaasaan idhi waana madhabka imaam maaligaan idhi waa degeen marka madhabka imaam maalig miy haa waa dejiyey waa aamusiyey shiiku warba ma hayo sanadu iska wataa warba ma hayo in loo tashaday markuu salaaddii ka baxanta gacanta qabtaan guriga geeyo markaasuu wuxuu arkay wejigaygu si isku bedelay iyo murugada ka muuqata markaasuu maxaa kuu dhacay markaasaan u sheegay markaasuu igu qoslo wuxuu yidhi min ayna lii an uqtala calaa sunna nasiibkaas maba leeyahay in sunna nabi la ii dilo macnaana nasiibkaasi in sunnadii nabiga anu oogayo noorayna inta lay qabto lay dilo badda laygu rido waaba nasiibu yidhi yaa helataas markaas ani war hadhi war dadkan waa qatar hadhi yey kumaal markaasuu yidhi oo naga aamus war kale kaaba taas igala hadlin sunna nabi aniga anu oogayo in lay dilo anaa ku qanacsan sheeko kale iska galiyo taasa ka hadlin marka dadku hadday madhab iskaga barbaaraan waa cajaa'ib wey waa cajaa'ib الحديث السابع والثمانون حديثك سديتا يتطبعي هذا محل روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بخاري مسلم وحي كوري عن عبد الله بن عباس قال إنه يري قال رسول الله رسولك لا يري صلى الله عليه وسلم أمرت وحالي أمري أن أسجد إن سجوده على سبعة أعظم تضبع حفنات تضبع حفنات أعظم وجمع عظم عظم واللفتة هذا وحي لولي جيدا حفنات toddoba xibnood waa meesha ugu qatarsan salaaduhu ka fasahaadeen ee maanta dadka agarkooda haddaad fiirido aad aad uga naxaydo salaadooda musiibada ku dhacday toddoba xibnoodaa nabiga la amray amarkuna waajibnimu keena nabiga waxa wax amra waa alle cid kale wax ma amarto shayga amarkaaho ilaahay amrana waa waajib toddobadaas xibnood bal fiiri adugu inaad ka sujuuddo haddaad fiirido dadka agarunaasi waxa weeyaan waxaad dareemaydaa inaysan toddobadan xibnood ka sujuudin inaysan ka sujuudin umirtu waxaa la amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xibnood cala aljabhati wa ashaara nabigu wuxuu ku ishaaray biwajihi ila alanfi sanka fiiriya marka waxaa ilaahay amru yidhi waxaa lay amray inaan wejiga ka sujuudo markaasuu saas yidhi sanku shamcuu ishaara macnaha sanka iyo wejigu isku mid halkaas ilaa halkaas dhulka dhig wey sidaas darteeda lafdi kale waxaa ku soo arooray aljabhata waalanfa uu nabigu yidhi wejiga iyo sanka wejiga iyo sanka marka wejiga laga bilaabo ilaa sanka waa inaad isku si dhulka u dhigtaa maanfoodda inaad mudato halkaas wejiga ilaa sanka waa inaad dhulka dhigdhigtaa koo waa xibintii koobaad halkaas meesha dadku ka qaldaa marka waa sanka inta kale sida badan inta waa dhigaan inta waa dhigaan ahlucilmiga gabalana yidhi sanka la dhigaa waa waajib ibnulmulaqim iyo xaafidku labadu waxay dhahdeen waa qowl shaaficiye weliba shaaficiyada qowl aqwaasha ay qabaan ka mida wey inay waajib tahay sankaama saasuu leey hadda nabigiyaa ka sujuudaya oo ilaahay amray sala allahu calay wasalam haye labada xibnood oo kale weliyadayni waa labada gacmood labada gacmood waa laba xibnood waxaa la rabaa labadaas shanta farood intay isku dhajido labada garab meesha ka hoosayda dhig ama labada dhegood hoostooda dhig labadaba khiyaaraad u leedahay qibladana u jeedi farahaaga ha iska soo hor jeedin ha kala jeedinoo saasad dhihin inta xusullada caloosha gashato saasad dhihin farahaan isku dhaji qiblada ha aadeen tobankooduba labada meeloodoo lagu sheegana dhig waa saddex ibnood aan hayna marka faraha iyaga qaabdhigidday dadku qaldaan laakiin faraha waa dhigaan dadku markay sujuudayaan ilaa allaahumma dad iska mutasaahiliinha jira qur-aanka marka la akriyo oo lagu yimaado sujuudu tilaawa qofku inuu sujuudaa laga rabo qaar badan marka wuxuu samaynaa kitaabka qur-aan saas u qabsanaa markaasuu saas u sujuuda marka meequu ka sujuuda toddobaa laga rabay ogow gacanta kitaabka ku haystaa meequu ka sujuuda marka mid ka jar hal gacana ka jar lix ma ansixin sujuudi everyone ha weysidan iska daa kitaabka meel fiican dhigo si fiican u sujuud meel fiican inta kitaabka dhigato si fiican u sujuud marka labada gacmood waa laga maarmaan war rukbatayni labada xibnood oo kale waa labada jirib labada jirib haddee qof un jiran maahan dadku ma qaldaan sida badan labada jirib dhulka waa dhigaan dadku sida badan qof haddee xanuunsanna waa iska macduur waa macduur laakiin inay dadku qaldaan uma badna labada jirib hadda waxaan maraynaa shan xibnood marka wejigiioo hal mida ah macalsanka labada gacmood iyo labada jiriboo afar afar labada gacmoodna waa laba xibnood labada jiribna waa laba xibnood shanaan marayna wa atraafi lqadamayni iyo labada cagood farahooda meesha ugu qatarsan waa halkaan marka sujuudda labada cagood farahooda waxaa la rabaa labadaada cagood toban farooday leeyihi farahaas meeshooda cad waa inaad dhulka dhigtaa ayagana inta saas u laabto qiblada aad u jeedidaa cirbuhuna ay kor u taagmaan meesha ugu khatarsamo sidaas in badan maya faraha ma dhi kor inta u qaadaan ay cidiyaha cidiyahay mudanayeen maya qaarna waa iska laabtaan kaasay meesha qaarna kor u sidaanba gurkaba xataa qaaran taabsini saas kor ugu sidaan waa meeshaas meesha ugu khatarsan cudurkaas marka nasiib ha ku yeelana sujuud noqome haddaad labadii cagood kor u sido amaad cidiyaha uun dhulka ku hayanayso meeshaas waxa way laba xibnooda kaa maqan shanaad ka sujuud ma ahan sujuuddii marka nabiga la amray sala allahu calay wasalam waa inaad hubsato labadaada cagood dadku isku mid maahan qaaray shanta faroodba u dhigmaya markaasay laabmayaan markaas si fiican usu qaar ka mida saddex farooda u laabmi dadku lacagtooda ilahay isku si uma abuurin adiga siaad awoodad u sujuuday waxaa kaliya lagaa rabaa ku talagal farahaaga cagaha inta dhulka dhigto meeshooda cad oo laabto inay qiblada u jeedaan saas ku talagal sidii marka alla wala buro dadku kaleyo midna kulligood waa u laabmayaan mid afara u laabmin mid waxa weeyaan saddex ilaa dadku iskisu uma abuurno qofkana waxaa usan awoodi ilaahay ma saaro laakiin xil iska saar oo garo ilaahay inuu ku amray xil iska saar marka toddobadaas xibnood waa sujuudda waa in aad loo ilaaliyo oo la yskaga ilaaliyo الحديث الثامن والثمانون حديث كسيديتن يسيديديا هذا محل روى البخاري ومسلم بخاري مسلم وحي كورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة وحي كان رسول الله رسول كلاه وحوها صلى الله عليه وسلم إذا قام مركو استاغ إلى صلاة صلاة يكبر الله أكبر به جري حين مركا يقوم استاغ مركو استاغ وتكبيرتي صلاة لغو حيرانايي الله أكبر به جري uma yukabiru haddana allaahu akbaru dhihi jiray xiina yarkacu markuu rukuuca bal fiiriya xiinadu muqaaranay tuse markuu rukuucda u dhaqaaqaa wey xaafidku sharaxa wuxuu i nawowi wuxuu yidhi fayabda-u bitakbiiri xiina yashracu fi lintiqaali takbiirta wuxuu bilaabaa dhaqaaqa markuu gudagalo maaha isagoo taagan inuu bilaabayo saas kuwa iyagu u taaganoo a'imo weliba ah allahu akbar kadib u dhaqaaqa dadkii waaba ka horeeya jamaacadii oo ka horeysa keligis meesha taag marka jamaacadiina fasaadi asna isfasaadi waa marka dhaqaaqa bilaabaydaad allahu akbarta leedahay xiina xiina yarkacu wey nabigu wuxuu allahu akbarta dhihi jiray xaaladda uu rukuuca marka aad rukuucda bilaabaydo dhaqaaqidda bilaabayday allahu akbarta isku mara allahu akbar sidaas wey mtur yihaahdo rukuuda allahu akbar le hadde adkaartan rukuu maba iska le allahu akbartan ka mid maaha adkaarta adkaarta rukuucda maaha meesha lagu akriya waa meesha dhaqaaqa halkaasa iskale meeshaas dhexaa iskale nawowa sa wera waa la jiida ilaa rukuucda la gaaro xaafid wuxuu dhaha jiidid xadiiska kama muuqato jiidid xadiiska kama muuqato u leey adiga marka dhaqaaqayda bilow meeshay rabtaa kaaga dhamaato saasuu leeya xaafid uma yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray samica allaahu allah wuu aqbalaho waa ajiibaa liman xamidahu qaafka mahdiya goormuu leeyahay xiina waqtiga yarfac uu kor u soo qaada sulbow dhabarkiisa min arakcati rukuucda marka uu rukuucda dhabarka ka soo qaadaa uu leeyahay samica allaahu liman xamid samic allahda waa dikrigii lagu soo dhaqaaqaye dikrigii lagu soo dhaqaaqaayo wey saas darteeda xaafidku wuxuu leeyahay fiihi ana tasmiica dikru nuhuud waxaa xadiiskan ku sugan samicallaahudu waa dikriga madaxa lagu soo qaado maahan adoo rukunsan inaad tiraa maahan adoo taagan in samicallaahu tiraahdo waa qalab waa dikriga madaxa lagu soo qaado saas wey uma yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray walxaal huwa nabigu qaa'imun uu taagan yahay rabbanaa walaka alxamd tana fiili waxay kutuse imaamka inuu isku darayo tasmiica iyo taxmiidka samic allahu liman xamida madaxuu ku soo qaaday isagoo taagan oo saas u ictidaalsan oo siman uu wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shi'ta min shayin bacd axaqu maa qaala alcabdu wa kuluna laka cabd allahuma laa maanica limaa cadayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad isagoo saas u taagan u dhihi jiray oo dhabarkiisu qalloocnayn maahan sida samic allahu liman xamid allahuma rabbanaa walaka alxamdu oo iska ordaayo taas waa qalab taas sax ma waxa weeyaan saas isagoo u taagan adkaartaas dhirka badan akri jiray nabigu sala allahu calay wasalam saasuu yeli uma yukabiru marka rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu labadaba nabigay ka sugan tahay labada waa la dhihi karaa wey iyo allahuma rabbanaa walaka alxamdu kulligood waa sugay uma yukabiru allahu akbaru dhihi jiray xiina yahwi marka uu hoobana fiiri xiina yahwi xiina yahwi waa maxay xaafid wuxuu yidhi fayabtadi'u bihi min xiina yashracu fi lhuwiy marka uu gudagelaayo hoobashada uu allahu akbarta leeyahy allahu akbar hoobashada markuu bilaabaayuu leey qaar waxa weya s rabbanaa wala dikrigii ictidaalku iska lahaa rabbanaa walaka alxamdu min asamaawaati wa min tii uu hoos la aada ee meeshaas ma walaba dikrigaas dikri kalaa iskale meesha a kii uu sii wadaa dhex kusii akraa allahu akbartiina waa sujuudi a meesha sujuudda ku leeyahy marka kulli wixii waa isdhaafiyey waa qalad waa qalad wixii lama raba saas maxaa la rabaa mid walba meeshii ilaahay ugu talagala inaad ku tiraado samic allahu liman xamida adkaartaas waxaa iskale soo dhaqaaqida rabbanaa walaka alxamdu min asamaawaati waxaa iskale idsaagaan ictidaalka hoobashada waxay ka bilaabana allahu akbar kalaas markii wejigan u kala dhigana dikri kalaa iskale midba meeshiisiyaa loo raba marka marka allahu akbarta la bilaabaayo weyba xaafidku uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina waktiga yarfac uu kor u soo qaada reeso madaxiisa markuu sujuuda madaxa ka soo qaada allahu akbar uu dhihi jiray uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yasjudu markuu sujuudda labaad sujuuda fadhiga markuu sujuudda labaad sujuudayana oo allahu akbar markuu aadayo uu dhihi jiray uma yukabiru allahu akbar uu dhihi jiray xiina yarfacu markuu kor u soo qaada reeso madaxiisa oo sujuudda labaad uu ka soo qaada marka halkii ragco takbiirtii salaada lagu xirtay iyo shan takbiiroodoo kale wey ragco walbaa shan takbiirooday leeda marka marka laga reebo takbiirta salaada lagu xirtay shan takbiirood wey marka ragco walbaa shanay leeda takbiirooyin marka dheeraadaha jiro salaada midii lagu xirtay iyo marka atixiyaadka dhexe laga istaagaa iyo sidaasana uma yafcalu daalika saasuu samayn jiray nabigu sala allahu calay wasalam fii salaatii salaadiisa kullihaa dhammaanteed haday laba ragca noqoto marka koob iyo toban takbiirooday noqone ila midii lagu xirtaa ku jirte marka nabigu salaadiisoo dhan sidaasuu samayn jiray sala allahu alay slm uma yafcalu daalika sidaasuu samayn jiray fii salaatihi kullihaa xataa yaqdiyaha ilaa uu dhammaysto wa yukabiru nabigu allahu akbar uu dhihi jiray xiina yaquumu markuu ka istaagaa min afintayni laba ragca waa tanafiiri takbiirtii kale hadduu salaadu laba ragca ka badan tahay markuu labada ragca dhammeeyuu istaagaayo markaasuu dhihi jiray xaafidku wuxuu leeya istaagga markuu bilaabayo allahu akbartana leey allahu akbar ma ahan markuu istaago inuu allahu akbar sagoo taagan leey ee markuu dhaqaaqayu allahu akbarta leeya labaad ragco ataxiyaadkeeda markuu uma wa yukabiru nabigu allahu akbar uu dhihi jiray xiina yaquumu markuu ka istaagaa min afintayni laba ragco bacdaljuluusi fadhiga ka gabaal oo ataxiyaadka uu dhammeeyo dhexe alxadiiu taasic waamaanuun xadiiskaa siddeetan iyo sagaaleeya marwiyin waxaa laga wariyey can mudarif ibni cabdillaah mudarif ibni cabdillaah kunyadiisa abu cabdillaah ayaa la yidhaha mudarif ibni cabdillaahi ibni shikhiir aa la yidhahdaa bikasri shiin almucjama wa tashdiid اlkhaa اlmucjama mudarif ibni cabdillaahi ibni shikhiir waa taabici jaliil ah oo reer basraa aabbihiisna saxaabiyuu ahaa aabbihiisaa saxaabiya saxaabo badan wax ka wariyey asna taabiciyaal badanaa wax ka wariyeen cubaadi zaahidiinta ahaa aladiina aaharuu اlcilma calaa karati اlcibaada ayuu ka mid ahaa edab iyo fadli iyo waracnimo caqli a lagu tilmaamay fara badan hiqo mujaaru dacwaa ayuu ahaa qisas mashhuuruhu leeyahay mustajaaru dacwa ayuu ahaa culummadu waa isku khilaafeen waqtigu dhintay ibnu daqiiq ulciid wuxuu yidhi sagaashan iyo shantiiu dhintay sagaashan iyo shantii rawa albukhaariyu wa muslim bukhaari muslima waxay ka wariyeen can mudarif ibni cabdillaahi ibnu shikhiir qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo wa cimraan ibni xusayn oo saxaabi ah khalfa caliy bni abi aalib ali cali bni abi aalib gadaalkiisaan tukannay hadday ma'muumiintu laba yihiin imaamka waa ka gadaal maraya dhow goorna waa soo marnay labadeennu cali gadaalkiisaan ku tukannay fa kaana cali wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuuda kabara allahu akbar u dhihi jiray fa kaana cali wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuuda kabara allahu akbar u dhihi jiray wa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu sujuudda ka soo qaadana kabara allahu akbar u dhihi jiray wa idaa nahadda markuu ka kaco mina ragcatayna laba ragcoo taxiyaadka dhexe uu dhammeeyana kabara waa takbiirsan jiro allahu akbar u dhihi jiray falamaa qada salaata markuu cali salaadii dhammeeyey akhada biyadii gacantayda waxaa qabtay cimraan ibnu xusayn cimraan ibnu xusayn cimraan ibnu xusayna gacantayda qabtay wa qaala wuxuu yidhi qad dakaranii wuxuu isoo xasuusiyey haadaa saxaabigaanu salaata muxamedin salaaddii nebi moxamed sala allahu calay wasalam marka cali ibnu abi daalib wuxuu ku tusaa salaadiisu siday salaaddii nabiga ugu eke waxay ku tuseen saxaabadu siday ugu dadaali jireen inay sida nabiga u tukadaan sala allahu calayh wasalam waxay ku tusaydaa sunnada iyo kayrka in loo markhaati kaco waxa wayan cali sidii sunnadii u tukaday cimraanna waa u markhaati kaca wuxuu le tii nabigu way soo xasuusiyey sala allahu calay wasalam aw qaala wuxuuba yidhi sallaa binaa wuxuuna tujiyey salaata maxamedin nebi maxamed salaadiisuuna tujiyey sala allahu calayh wasalam marka meesha oo muhiimka oo waktigaas dadka gobol ka tageenna waxay ahayd takbiiraat lintiqaal takbiiryaalka oo marka dhaqdhaqaaqa takbiiryaalka lagu dhaqaaqo culummada fuqahada muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay takbiiryaalkaas lagu camal falo sida ibnulmulaqin uu ijmaacaasba u soo naqliyey alxadiiu tiscuun marwiyun can baraa ibni caazibin alxadiiu tiscuun xadiidka oo sagaashaneeya rawa الbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslima waxay ka wariyeen can اlbaraaء ibni caazibin radia allahu canهuma qaala wuxuu yidhi bara ibnu caazib bara ibnu caaziba wuxuu yidhi ramaqtu waa u fiirsaday asalaata salaada maca muxamedi nebi moxamed la jirkiisa salى اllahu calيه wasalam saxaabadu aaday ugu fiirsan jireen nabigu siduu u tukanaa markaasay dabiqi jireen oo ku dhaqmi jireen qof kastoo muslima saasaa laga rabaa nabigii daatadiisii maanta uma jeedi laakiin sunnadiisiyaa taalla ma lumi diinkii inaad aad u akrido axaadiista u fiirsato oo aad sidii nabiga u tukato aad ku dadaasho si ilaahay kuu jeclaado ilaa ilaaha noo ballan qaaday haddaan nabiga ku dayanno inuuna jeclaana noona dembi dhaafa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum dunuubakum ilaahay weyna wuxuu leeyahay nabiyow dadka waxaad ku tidhaahdaa haddaad dad ilaahay jecel tihiin aniga iraaca haddaad i raacdaan ilaahay waa ini jeclaana waana idin dembi dhaafa wax caadiya maaha marka arrin weynaa lagu helaa ku dadaalidda sunnada nabiga sala allahu calay wasalam marka fiiri bal saxaabiga wuxuu leeyahay ramaqtu waa u fiirsadu leey waa u fiirsaday aad aan ugu fiirsadu leey waa u fiirsaday asalaata salaada maca muxamedin sala allahu calay wasalam fawajadtu waxaan ogaaday qiyaamahu nebiga istaaggiisa fa ragcatahu rukuucdiisa factidaalahu ictidaalkiisa bacda rukuuci rukuucda ka gadaan uu ictidaalo qiyaamku waa midkii lagu akrinaya faatixada iyo haddii qur-aankii ka dambeeyey haddii kalena faatixada kaliya fa ragcatahu waa rukuucdii factidaalahu waa markii samic allahu la yidhaha istaaggaas la taagan yaha la yidhaha ictidaal factidaalahu ictidaalkiisa bacda rukuuci rukuucdiisa ka gadaal xaal u ahaaday fa sajdatahu sujuuddiisa fa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda uu fadhiisto fa sajdatahu haddana sujuuddiisa ka dambaydo sujuudda labaad ah fa jalsatahu fadhiga maa bayna tasliimi salaamta iyo wal insiraafi gadoomidda u dhaxayda salaamta iyo waxa weya gadoomidda salaada laga gadooma asalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidhaah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah inta yidhah kadib soo gadoomi jir astaqfirullah astaqfirullah kadibuu dadka ku soo jeesa jir asalaamu waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah gow sooma dhihi jirin asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah kadibuu soo gadooba uu soo jeesana marka salaamta iyo soo gadoomidda inta u dhaxayda waxaan ogaaday fiiri fawajadtu qiyaamahu waxaan ku ogaaday wajada laba mafcuul qaadane mafcuul awalkii wajada waxa weeya wajada waa qiyaamadaas wey iyo inta ku cadfan kii labaadna waa kana qariiban intaas waxaan ogaaday qariiban wax ku dhow inay yihiin min asawaa'i kuwa sinsiman waaan waxaan arkay inay isku dhow dhow yihiin nabiga salaadiisa ta mid aad u dheereeya mid ma gaabi jirin fiiri riwaayadda marka wa fii riwaayati bukhaari waxaa ku sugan maa khalal qiyaama istaagga maahane iyo walqucuudda fadhiga taxyaadka loo fadhiyo qariiban wax ku dhow aan ku ogaaday min asawa nabiga sala allahu calay wasalam istaagga oo faatixada iyo qiraa'aadka lagu akrinayo iyo fadhiga ataxiyaadka loo fadhiisto labadaas marka laga reebo arkaanta kaleo salaadda waa isku dhow dhowaayeen taas marka waxaa la rabaa in sujuudda ictidaalka rukuucda fadhiga udhaxeynada sujuud inay xooga isku dhow dhowaadaan isku ekaadaan ee mid xoogaa dheeraydo mid gaabido mid dheeraydo mid gaabido waa waxaan miisaan lahayn hata marka laakiin istaagga haddee qur-aanka lagu akrinaa faatixada iyo lagu akrinaa se waa ka dheri fadhigan atixiyaadka lagu akrinaana waa ka dheri labadaas lama ekaa karaan arkaanta kaleeto oo ficligaa inay isku dhowdhowdaha la rabaa inaad ku dadaasho taasuna miisaan iyo ufiirsi ay kaa rabtaa miisaan iyo ufiirsi ay kaa rabtaa الحadيiث الحاadي وتسعuuن xadيiثka sagaaشhaن iyo koobeeya hada maxalu raوى الbخaaرiيu ومسلiمu bukhaariya mslim waxay ka wariyeen can haabiط albunaniy can anas ibni maalik haabiط albunani kunyadiisa waxaa la dhaha abu muxamed haabiط ibnu aslam albunaniyu waa basri taabiciyaalkii cilmi badanayaalkaha ayuu ka mid ahaa waa ardagii anas ibni maalik waa hiqa min kibaari taabiciin uu ka mid yahay caabid zaahida weeye jamaaco saxaabadaah oo xadiis ka wariya asna jamaaco badan oo taabiciyiina ayaa wax ka wariyaan waxaa la yidhi saddexda ruwaadda ah ee xadiidka anas ibnu maalik ugu sugidda badan uu ka mid yahy saddexda ugu sugidda badan ayuu ka mid yahay labada kalena waa zuhri iyo qataada saddexdaasaa xadiidka anas dadka ugu oqoon badan oo u sugi og saddexdaas waa waxa weeyaan haabit albunaani iyo zuhri iyo qataada marka karaamaad badan iyo fadaa'il badan ay culummadu u sheegeen boqol toban iyo toddoba hijriyadu markay aheedu dhintay culummada galna waxay dhaheen boqol iyo labaatan u gaadhay taabici ayuu ahaa hiqo ah can haabit albunani bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen haabit albunani can anas ibni maalik inuu ka wariyey radia allaahu canhu qaala anas inuu yidhi innii aniga laa aaluu ka gaabi maa an usalliya bikum inaan idiin tujiyo kamaa sidii kaana rasuulullaahi uu ahaa sala allahu calay wasalam yusallii binaa mid loo tujiyo saxaabadu aaday ugu dadaali jireen salaadoodu inay tii nabiga waafaqdo ka gaabi maayo waa ku dadaalaa inaan idiin tujiyo sidii nabigu noo tuji jiray uu leey fiiri anas qaala haabit wuxuu yidhi fiiriya marka anas waa tujiyey anas salaadiisii ayuu noo tilmaamaa marka haabit salaaddii uu anas ku arkay anasna ku tilmaamay tii nabiga inay u eg tahay salaadiiuu noo tilmaamaa baltaanadan aan ku fiirin qaala haabit wuxuu yidhi fa kaana anas wuxuu lahaa yasnacu mid sameeya shay-an shay shaygoo laa araakum aanan idin arkaynin tasnacuunahu xaalaad samaynaydaan shay hadda idinka markaad tukaydaan idinkoo samayna aanan inin arag uu anas samayn jiray markuu salaadana tujina shaygaas wuxuu ah waa ka kaana anas wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kow soo qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda uu ka soo qaado intasaba waa taagnaa jiray qaa'iman xaaluu yahay midkii taagan intasaba waa oogmi jiray saasuu isku toosi jiray intasaba waa oogmi jiray ama waa istoosi jiray qaa'iman xaaluu yahay midkii taagan xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo alqaa'ilu qof yidhaahdaa qad nasiya waaba halmaama ilaa dadka gabla yihahdo waa iska taagay waaba ismaba ogaba inuu salaad ku jiro mana halmaamine sunnadii nabigu ku dhaqma samica allaahu liman xamida markuu yidhaah ou soo saasuu tahay saas u oogmi jiray ama isku toosi jiray markaasuu leeyahy rabbanaa walaka alxamdu mil asamaawaati wa mil alard wa mil maa shi'ta min shayin bacdu xaqu maa qaala alcabdu wa kuluna laka cabd allahuma laa maanica lima acdayt walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljad minka ljad ama adkaaraha kaloo soo arooru akrina saas u taagay bal maanta salaadayada fiiriya sam ala amed rabbanaa walaka waaba ma kala gooba ma leh waa baas taas marka salaad nabi maahan ebr waa marka uu marka ictidaalka yahay wuxuu taagnaa jiray istaag ilaa dadka gabal yidhahdaan waa ishalmaam mana ishalmaameen nabigii uu ku dayana sala allahu calayh wasalam fiiri waa idaa rafaca markuu kor soo qaado ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuudda fiiriya sujuudda markuu sujuudda koobaad sujuudo oo uu soo fadhiisto oo sujuuddii labaad uu rabo inuu aado fadhigaasna waa iska fadhi jira abbaar fiiri waa idaa rafaca markuu koru soo qaado ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuudda makasa waa nagaa jiray halkaasuu ku nagaa jiray xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qofka dhahaya uu ka yidhaah qad nasiya waa ishalmaan ilaa uu ka yidhaah saasuu fadhi jiray meeshaasna meesha ugu khatarsan oo salaadaha dadku maanta ay ka fasaadaa waa halkaa saas markay usoo fadhiistaan horay ka dhaqaaqayaan haddaan la xasilina rugniya salaada ka maqan rugniyaa ka maqan dhalinyaro oo baroori u caraabaya ma qofaan arag musiibo ma arag moogta musiibo markaasaan arki leh daarato wiil barooniga u ordayo isla yaa lagaaga hormari oo casir tukanay wax uu tukanayey waxbaa kama jiraan waaweyn gawdhe gawdhe gawdhe gawdhe suu leeyahay ragca ma tukan kartid afartan cayntuu ka baxaya marka salaada waa waxa ugu horeeya addoonku markuu ilaahay hortaga ilaahay ka xisaabinayo salaada waa waxa ugu horeeya addoonka laga xisaabinayo haddii ayada ay qaldanto dhammaan acmaasha kaloo ka dambaydana waa ka darantuu yidhi nabigu sala allahu alay waslm marka waa in aad aan uga dadaalno alxadiidu haani wa tiscuun xadiidka sagaashan iyo labeeya haadaa maxalu rawa lbukhaariyu wa muslimuun can anas ibni maalikin bukhaari iyo muslima waxay ka wariyeen anas ibni maalik radia allahu canhu qaala inuu yidhi maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkiis qaddu weligay imaamkaasoo akafa ka fudud salaatan min jihati salaatin xagga salaada walaa atama ka dhammaystirnaan badan min rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam fiiriya bal labada uu nabigu isku darsaday labadaasaa la rabaa weligay lama tukanuu yidhi imaam ka salaad fudud iyo imaam ka salaad dhammaystirnaan badan labadiiu isku darsaday salaadda waa sugaa rugni walba waa sugaa aad minta u dheereeya dadka dhibi ma saasaa nabigu ahaa sala allahu calay wasalam saasuu ahaa nabigu sala allahu alay anas wuxuu yidhi maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkiis qaddu weligay imaamkaasoo akafa ka fudayd badan salaatan min jeetii salaadin xagga salaada walaa atama mid ka dhammaystirnaan badan ma aanan la tukan xagga salaada min rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam alxadiidu haali waa tiscuun xadiiska sagaashan iyo saddexeeya haadaa maxalu rawa albukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima waxay ka wariyeen can abi qilaaba cabdilaahi bni zayd aljarmi albasri abu qilaaba waa taabici abu qilaaba waa taabici waxaa la idhaha magaciisa cabdullaahi bnu zayd aljarmi basriyun taabiciyun hiqatun weeye cilmi badanayaalkii taabiciyaalku ka mid ahaa fuqahadii taabiciyaalka ayuu ka mid ahaayoo xadiiska badnaa oo aad axaadiista faraha badan u wariyey ayuu ka mid ahaa can abi qilaaba cabdilaahi bni zayd aljarmi albasri qaala wuxuu idhi jaaanaa waxaa noo yimid maalik bnulxuwayri maalik ibnuxuwayrisaa noo yimid fii masjidinaa masjidkeenna haadaa oo kan ah masjidku waa masaajidkii basra ku yiilay masjidkii magaalada basra ku yiilay weeye masaajidkaanu noogu yimid fa qaala wuxuu yidhi maalik ibnualxuwayris innii aniga la usallii bikum innii aniga la usallii bikum waa idin tujinaa wamaa uriidu mana doonayn asalaata inaan tukado aniga salaad inaan tukado ma rabin laakiin hadda salaadaanu tujinaayo kaalay macnaha aniga hadda inaan tukado xaaladdan ma rabin laakiin waxaan idiin tujinaa salaadii nabiga inaan idin baro fiiri saxaabadu bal dadaalkay fiirinayaan fiiri dadaalkay ummadda ku bixinayaan kaalaya soo istaaga ficilka iyo qowlka ficilka wax lagu bara ogi haddii maanta oran la sharaxaa haddii hal mar halkaas tamiis la dhigo qof salaada yaqaan ku tukado dadkuna fiiriyaan dadkaas waxaa dhacda dib damba inaysan salaadda u qalin laakiin awo dhan haddii la sharaxaa qofka dadaalka badanaa qayb fiican ka qabana qaybna waa ka fakane saxaabadu saas darteeda waxay weysada salaada waxay dhihi jireen kaalay ficil waa waa samaynaynaa nagu dayda marka taasna waxay kutusee qofka waa u tuka karaa dadka inuu ku baro dadka inuu baro ayuu u tuka karaa iyadoo waqti salaadeed markaasi la taagnayn wuxuu yidhi fiiri usallii waxaan u tukanaa kayfa sidii ra'aytu aan arkay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yusalli xaal u tukanayo qaabkii aan arkay rasuulka ilaahay oo u tukanaa qaabkii aan u tukanahay kaalay aan idin tusa qaabka nabigu u tukan jiray saasuu yidhi saasuu yidhi usallii waxaan u tukanaa kayfa sidii ra'aytu rasuulallaahi aan ku arkay sala allahu calayh wasalam rasuulkii alleh yusalli xaal u tukanaa fa qultu waxaan idhiyuu yidhi raawigii abiqilaaba xadiiska ka warinaayey a wuxuu yidhi faqultu liabiqilaaba abiqilaaba cabdilaahi bni zayd aljarmiya waxaan ku idhi kayfa sideebuu kaana ahaa maalik bnu lxuwayris yusalli mid u tukada maadaama maali bnu xuwayri salaadii nabigan tukana uu yidhi salى اlahu calيه wasalam maalig see u tuka jiri faqaala wuxuu yidhi mila salaati shaykinaa haadaa sheekaanaan ma aragtay oo hadda na tujiya sheekaa siduu u tukada ahayd sidii maali bnu xuwayri noo tujiyey shiiqaasu siduu u tukanayo ahayd shiiqa yagaa siduu u tukanayo ahayd faqaala wuxuu yidhi mila salaatinaa kaanad salaatu waxeed mila salaati shaykinaa sheeqeenna salaadiisa oo kale haadaa oo kale ah shiiqiiyana loo tilmaama marka wa kaana shiiqu wuxuu ahaa yejlisu mid fadhiista idaa rafaca markuu koru soo qaado ra'sow madaxiisa mina sujuudi sujuudda uu ka soo qaado qabla an yamhadda intuusan hinqan ama intuusan istaagin kahor ragcadu markay dhammaato koowaad sujuudda ugu dambaydoo labaad markuu madaxa ka soo qaado intuusan ragcada labaad u istaagin waa fadhiiso jiri jilsatulistiraxa la yidhahda waa fadhi yar oo fudud qaabka loo fadhiisaana horaanu soo sheegnay fadhi kastoo salaada ku jira horaanu soo sheegnay marka laga reebo fadhiga salaamta ku xigto inta kale waa soo sheegnay marka fadhi yar oo iftiraashuu fadhiiso jiri laba meelooday salaada uga jirta hadday rubaaci tahay afar ragcad tahay haddii kalena hal meelay uga jirta hadday salaadu laba ragcad tahay ama salaadu ay tahay saddex ragco hal meelay uga jirta fadhigaasu waa ragcada koowaad markay dhammaato midda labaad markii loo istaagi rabo ragcada koowaad markay dhammaato inta midda labaad uusan u istaagin uu fadhiiso jiro fadhi yar oo fudud waa markaasu istaagi jir hadday salaadu afar ragcad tahayna labay uga jirtaa meelood laba meeloobay uga jirtaa ragcada koowaad marka la dhammeeyo tan labaad loo istaaga iyo ragcada saddexaad marka la dhammeeyo tan afraad loo istaaga halkaas uga jira marka jilsatulistiraxa la yidhahda axaadiiskan taasa laga qaado araada wuxuu ula jeedaa bishayqim sheekooda abaabureyd camar ibni salima aljarmi maxaa iniin qoran marka abaa abaabureydna waa la yidhaahdaa abaayaziidna waa la yidhahdaa wa yuqaalu abuyaziid waa la yidhahdaa abaabureydna waa la yidhahda labadaba waa leeyahay wey macnu labada magacba waa leey allah subxaanaه وa taعaalى aclam slى اllah وslم وbaarك عlى nabiyina mxamed